farsamada gacanta gaar ahaan kuwa laga sameeyo alwaaxa waa mid ka mid ah xirfadaha ugu faca weyn ee ku saleysan hal-abuur dhaqaale iyo horumarka bulshada waa farsamo gacmeed lagu sameeyo agabyo qurux badan oo waxtar leh sida miisaska kuraasta jiifafka fadhiyada iyo kuwo kale magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaa ku yaala goobo lagu farsameeyo agabyadaas oo ay ka howlgalaan dhalinyaro ka mahareeya noloshooda iyo mustaqbalkooda waxaana ay ka horbixiyeen hanaanka ay u shaqeeyaan waxaan joogaa suuqa qandalahaan joogaa suuqaan ka shaqaynaa qandalaha suuq oo sareeraha iyo miisaha iyo jeefka iyo waxaas loo gadaan joognaa fikirda ganacsiga horta waxay igu dhiirigeliyey ilaa kheraasee aabbahay igu dhiirigeliyey anoo iska xamaalanayo suuqa xamaali ka eh aabbahay dha xamaali ma fiicine waxaa kuuro ina shaqaystad ninka shaqaystaa walba xamaaligay shaqa waa tahay laakiin shaqa shaqadaas oo xooga fiican aan kuu samayno aabbahay dhahay muga aabbahay dadaalka iyo fikirkaanba aabbahay aan lahay wallaahi xilligan bilaabaniyo wallaahi xilligii taasa xilligaas ma dhihi kara laakiin shaqadahan horta waxaan ku bartanay oo xifradan waxaa la abtagayaa lahay hore meeshaan ku shaqay jiray muga abtagayaa la joogi jiray ala shaqay jiray abtagayaa la shaqay jiray muga abtagaa waan kala shaqay jiray muga aabbahay dha abtagaa waxay howsha ab abtagaa haay haddii adagiis maxaa ka qabtaa camal mayaan dhaa aabo howsha beelo laakiin lacag u baahan tahan dhahay macni malo lacag ilaaha keena dhaha laakiin anaa ku bilaabaaye ilaahu kuu barakeena shaqada dhacdan kale muga shaqadii xoog iyo waxaasaan kusoo galinay muga sidii aan shaqadii aan saa iskaga barano xifradda ani horta aqoon dheeraad oo xagga oo dugsi sare iyo waxaas waxaas ma uu soo marin meeshaan wax looga bartayba xoog looga baray shaqada maare shaqa hadda oo aqoon usoo galiyo wax wax usoo bartay ma ahan shaqada horta wax dalabaad liiraaho lacalla xabad xamad marmar dhif lewa dalabaad wixii ah laakiin hadda waxayba noqotayba wixii in annaga iska diyaarsano oo ikao diyaar le dadkii u imaadaan oo sidii waxa gadano shaqaysta ku imaadaan
alaabaha jiifka ka mid ah alaabaha oo dadka baadiyaha isticmaalaan sida sanduuqyada albaabada ka mid ah hada intaas oo nooc waayo marka waa beled iyo baadiyaba laga isticmaalo marka sida alaabaha jiifka cuseeb waa iibinaay dalab waa qaadanaay fadhiyada sidoo kale cuseeb waa iibinaay dalab waa qaadanaay alaabaha cilibka sidoo kale sida sanduuqmanka oo kale miisaska oo kale baadiyaha laga isticmaala inta badi sanduuqman kalaa jiro kagaar ahoo noocyadan oo raashinka lagu shuba ah sanduuqman waxaa jiro oo eer baadiyaha isticmaalaan oo igana eer guuray la dhaho yaryar eh miisaska sidoo kale beled iyo baadiyaha laga isticmaalaa marka qaabkaasaan u shaqaynaa waxaa muuqata in farsamada gacanta ee alwaaxa ay tahay mid sii koraysa laakiin u baahan in ganacsatada lagu taageero suuqgeyn iyo qalab casri ah si loo gaarsiiyo heer ganacsi oo caalami ah